Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha Maamulka Somalilan ayaa magaalada Gabiley ku qabatay tartanka ciyaaraha orodka ee shantii kiiloomitir, taasi oo taabageliyay maamulka degmada Gabiley. Tartankan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan, Maamulka Gobolka Mudug Jeex. Tartankan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan, Maamulka Gobolka Mudug Jeex iyo kan degmada Gabiley. Rashid Cabdullaahi Qabyo, Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
orodka shanta kilomitir baa maanta halkan inooga qabsoomay aad iyo aad baa wax loogu mahadnaqo waa guul weyn guushaa runtii waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa maayirka caasimadda gobolka gabiley maayir amiin oo runtii arrintaasi guusheeda iyo qabanqaabadeediyo inay maanta midho dhasho lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda hoose masiirada barasaabada iyo maayiradana aad iyo aad baan u salaamaynaa Tartamada noocan ayaa kaalin weyn ka qaadanaya xirfadaha ciyaartoyda ciyaara orodada, kuwaas oo lagu faa'iidaysan karo in ay matalaan mustaqbalka dalkeena.